bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu istitaabati اlmurtadiin dadkii diinta ka baxay ee ridoobay toobakeenkooda ama toobadka dalabkooda caddayntiisiibuu u kitaab yahay waalmucaanidiina wa qitaalihim iyo dadka madax adag iyo dagaalkooda qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu ismi man ashraka biاllaahi wa cuquubatih fi dunya walaaakhira qofka ilaahay u shariig yeelay dembigiisa caddayntiisiibu u baab yahay iyo wa cuquubatihi cuquubadiisa fi dunya walaakhira addunya aakhiro qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi ina shirka shirkigu alle wixiisa in cid kale wax loogu daro ladulmun cadiim dulmi weynin badan wa wa qowlihi tacaala lain ashrakta wa qaala alla waxaa kaluu yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin lawallaahi in ashrakta haddii aada wadaajiso wax alla lahaa aada cid kale wax ugu soo darto alle cid kale wax isla wadaajisid layaxbatanna camaluka camalkaaga waa burayaa walatakuunanna min alkhaasiriin dadka khasaarayna waad ka mid noqo ahaanaysaa marka adduunyadana iyo aakhiro waxa uu leeyahay qofka alle u shariig yeelayuu ka hadlay dembigiisa intuu leegyahay qaala xadatanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadatanaa jariiru can ilacmash can abi hurayra can ibraahim can calqamata can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal lamaa nasalat hadihi alaayatu aayaddan markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm shaqa daalika arrinkaa wuxuu dhibay calaa asxaabi rasuuli illahi sal ll ly salam nebiga asxaabtiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayunaa lam yalbis iimaanahu bidulm keeneebaa iimaankiisa aan ku dheehin dulmi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi innahu leysa bidaaka kaagaas maaha yacnii dulmiga la sheegayo kaagaasi maaha alaa tasmacuuna miyaydnan maqlaynin ilaa qowli luqmaan ina ashirka la dulmun cadiim ayb xadiidkan waa soo marnay kitaabuliimaan aan ku soo marnay aayadda dulmiga ay sheegtay waxay u qaateen asxaabta macsida laakiin dulmiga inaan kaas loo jeedin ayuu nebiga u muujiyey aayad kalowna ugu fasiray oo ina shirka la dulmun cadiim ayaa waxay fasiraysaa aayaddaas hore oo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ayay fasiraysaa ayb marka xajar wuxuu leeyahay wa amaa macna labsi walam yalbisuu aan ku dheehin aan ku darin wa amaa macna labsi fa labsu liimaani bidulmi iimaan in dulmi lagu dheehaw an yusadiqa biwujuudi illaah waaba inuu rumeeyo alla jiritaankiisa wayakhlita bihi wuxuu ku qasayaa cibaadata gayrihi ilaahay keyrkiina waa caabuda yacnii ilaahay waa jiraa waa i abuuray ayuu leeyahay keyrkiisa una caabuda sida gaalada u badan yihiin wa yu-ayidu qowluhu tacaala wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun gudaha gudaha jiid ayb marka wamaa yuuminu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun ayaana xoojinaysuu leeyahay ayb meesha marka waxaa dareeme dad allana yaqaano shirkina inay ku dhici karaan dad badan baa waxay yidhaahdaan ilaahay ma rumeeyaan ilaa iyagoo mushrikiina rumayn iyo ishraak say iskula meelgelayaan waxbuu rumaynayaa waxna waa ku shirki samaynaa saas waay jiritaanka alle abuurista alle inuu alle wax abuuray alle inuu jiro ayuu qirayaa cibaadadii alla lahayna keyrkiisa u caabudaa saas waaye marka ashirku fi alcibaadati waaliimaanu fi alrububiyati weeyaan dadka marka la leeyahy rubuubiye iyo uluuhiye kala barta waa kan macnaheeda marka ayb ayb qaala xadaثna musadadu qaala xadaثna bishru bnu اlmufadal qaala xadaثna اljurayriyu وxadaثnي qays بن xfs qala xadaثna ismاعيل بن إbrاhيm qala أخbarna سacيid الجurayriي qala xadaثna cبdالرحمن بن أbي بkrةa عن أbيهi qala qala النبي slى الlه عlيه وsلم أkبر الكبائر الإشhrاak bالlah kabaa'ir mida ugu weynin badan oo ilaahay loo shariig yeelo وcquuq الwaalideyn labada waalid oo la caasiyo وشhahaadaة الزuur washahaadat zuuri halaatan saddex jeer buu yidhi ow qowlu zuur famaa zaala kama tegin yukariruhaa inuu ku celcelinaayo xataa qulnaa ilaa aan iska dhahnay leeytahu sakat alla ma waamuso ilaa aan sidaa iska niri ayb marka dembiga ishraaga uu leeyahay buu xadiidku daliilu yahay qala xadaثna mxamed bn اlxuseyn bn ibrahim qala akbarana cubayd اllahi bn musa qala akbarana shaybaan can firaasi can الshacbiy can cabdاllahi bni camri radia allahu canhuma qaal jaءa acraabiyu ilى الnabiy sal ا slam min reer baadiya nebiga u yimid faqaala ya rasuul allah malkabaa'iru wuxuu rasuul allow kabaa'irtu maxay tahay dunuubta waaweyn qaala alshraaku biاllah ilaahay oo loo shariig yaalo qaala uma maada qaala uma cuquuq lwaalideyn qaala uma maada qaala alyamiinu lghamuus qultu wamalyamiinu lghamuus dhaarta wax tiimbinaysaa maxay tahay qaala aladii yaqtadicu maala mri'in muslim waa midda kan goosanaya qof muslima maalkiisa qaadanayo huwa fiiha kaadibun ou been ku sheegayo yani xaq ouna lahayn ayuu qaadanayaa waana dhaaranaya ayb ayb dhaartiibuu marka u degdegayaa haddii uu helana waa marayaa dhaarta qaala xadaثna khalaad bnu yaxyaa qaala xadaثna sufyaan can mansuuri wاlأcmash can abi waa'ili can ibni mascuud radia allahu canhu qaal qaala rajulu ya rasuula allah nin baa wuxuu yihi rasuul allow anu aakhadu manaloo qabanayaa bimaa camilna fi ljaahiliya wixii aan jaahiliyada samaynay mana loo qabanayaa qaala wuxuu yidhi nebiga man axsana qofkii hagaajiyo fil islaami islaamka qofkii dhexdiisa wanaajiyo lam yu'aakhad loo qaban maayo bimaa camila fi ljaahiliya wuxuu jaahiliyadii dhexdeeda waxa uu sameeyey loo qaban maayo ayb waman asaa'a fi lislaam qofkii xumeeyey islaamka dhexdiisana ukhida bilawali waalaakhiri kii hore kii dambe waa loo qabanayaa xadiidkan marka laba macnaa ku jirto waa ishkaal badan yahay leanna ninkii inta soo islaamay xumaan falay dembigiisii gaalnimada uu sameeyey waa loo qabanaa baa layidhi marka alislaamu yajubu maa qablahu islaamka wixii ka horreeyey waa tirtiraa maxay usoo laabteen laba tafsiir baa ku jirta khaaabi asaga wuxuu ku macneeyey hadda ka horna aan sheegnay qofka haddii uu isagoo gaal ah uu dembiye samay jiray ee uu soo islaamo oo dembiyadii uu samay jiray islaamkana uu ku dhex sameeyo weli markuu gaalka ahay maalan waa zinaysa jiray waxbuu xadi jiray sidii markuu islaamayna sidii oo kaleu yeelaa oo markuu islaamay kadib dembigii kama harin ninkaasi marka dembigaas tuugnimada iyo zinada kii gaalnimadana waa loo qabanayaa kan inta uu ku samaynayo islaamka dhexdiisna waa loo qabanaya ayb marka waa dembigaas bis oo uu gaalnimada ku samay jiray markii dambena uu samayn jiray gaalnimadiina waa ku samayn jiray islaamnimadiina waa ku samayn jiray dembiga noocaasa kuwa la dhaafaya ma gelaayo khaaabi asaga macnahaas ayuu ku macneeyey laakiin ahlucilmiga badankood waxay maraayaan qofkii gaal buu ahaa la yaqaano waa soo islaamay laakiin islaamnimadiisu waa islaamnimo aan sax ahaynoo munaafiq waay waa islaamnimadiisu islaamnimo bannaanka daahir iska oo yacnii waa muujisanayaa islaamka laakiin qalbiga gaalnimo ku haystaa ninkaasi marka dembigii ou gaalnimada kusoo sameeyey looma dhaafin laanna islaamnimadiis maba ansixin midkan hadda uu samaynayo iyo munaafiqnimadiina waa zaa'id ma fahamteen marka xadiidkan ishkaal mushkil labadaas macno macnahaas dambaana loo badan yahay ilaa laakiin islaamnimadiisa qofku hadday hagaagto oo ay saxnaato dembigii hore waa laga dhaafaya oo islaamnimada wuxuu ku gala unbaa loo qabsanaa haddii uu towbad keenana waa laga dhaafaya marka ninkan la leeyahay waman asaa'a filslaami islaamnimada ayuuba laqdaba lasoo galay maba islaamnimadii maba aaminsana daahir ahaan wuxuu iska dhigayaa inuu muslimay laakiin fii baatini amrihi waa gaal weli muslimku sira kaas marka dembigiisii hore iyo midkii dambeba ma la dhaafayo labadaas macno ayuu marka ishaaray marka macnahan dambena ibnu bataal iyo muxibu dabari iyo rag badan baa macnahaas macnaynaya markaasuu yihi uma wajadtu fi kitaabi الsunna licabdilcaziiz bni jacfar wa huwa min ru'uusi اlxanaabilati ma yadfacu dacwaة alkhaطaabiy wabni bataal alijmac aladi naqlaahu ayb wahuwa maa naqla can ilmaymuuniyi can axmed annahu qaal imaam axmed wuxuu yihi balaganii waxaa i soo gaartay ana abaa xaniifata yaquulu abuu xaniifa inuu leeyahay an ina man aslama qofkii islaamo laa yu'aakhadu loo qaban maayo bima kaana fi ljaahiliyati wixii jaahiliyada uu kula sugnaa abuu xaniifa ayaa saa iga soo gaartay buu yidhi inuu dhahayo uma radda calayhi waa radiyey imaam axmed baa wax radinayo bixadiidi ibni mascuud xadiidkan ibni mascuud ayuu ku radiyey qof soo islaamay in loo qabanayo wixii hore uu samay jiray fafiihi marka waxaa ku sugan ana adunuuba alatii kana alkaafiru yafcaluha fi jaahiliyatihi ida asara calayha fi lislaami fainahu yu'aakhadu biha liannahu biisraarihi laa yakunu taaba minha wa inamaa taaba min alkufri marka macnihii hore ayuu imaam axmed xoojina marka lanna ninkan haddii uu gaalo ahaa dunuubuu samayn jiray waa islaamay dunuubtiina waa sameeyaa macnaheedu waxay tahay dunuubtii kama toobad keenin gaalnimada bisow ka toobad keenay gaalnimadii waa loo dhaafayaa dunuubtii laakiin sideeday qaa'im u ahaanaysaa dunuubtii sideeda ayay u jiraysaa marka imaam axmed kaasuu xoojinayaa ayb aayadda marka qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf waxaa lagu xambaarayaa almuraadu maa salafa miman tahow canhu waa wixii ay ka reebtoonaadeen ayaa loo dhaafaa aduu khamrada cabi jiray markuu soo islaamay khamrada iska dhaafay waa loo dhaafaa khamra cabkii hore waa soo islaamay khamradiina waa wadaa tii hore ma la dhaafayo khamradii khamra cabki laakiin gaalnimadii uu ka towbad keenay waa laga daynaa iyada ayb marka masaladan khilaafkeedana de wuxuu ku dhisan yahay mabniyun calaa ana atowbata hiya annadamu cala adanbi maca aliqlaaci canhu ayb ayb baabu xukmi almurtadi waalmurtadati murtadkii xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay iyo haweeneydii murtadada ahayd wastitaabatihim iyo towbad ka dalabkooda towbad ma la weydiina ma laga dalbaa ma sameya yani nin qofku hadduu ridoobo towbadii ma loo bandhigayaa inuu towbadkeenu soo laabto wa qaala bnu cumara wazuhriyu wa ibraahiimu tuqtalu lmurtadatu intaas waxay dhaheen naagta murtadada waa la dilayaa yani xadiidka nabiga waxau ah man badala diinahu faqtuluuh taas culummada iskuma diidana nin nin haddii uu ridoobo cuquubadiisu inay dil tahay laakiin naag haddii ay ridowdo iyada ma la dilayaa taasay isku khilaafeen jumhuuru ahlilcilmi marka waa la dilayaa sidaasaana bukhaari ou qabaa oo aathaartan ibnu cumar iyo zuhri iyo ibraahiim unaqaci ayuu keenayaa ayb marka xanafiyada iyo ayaa iyagu waxay qabaan naag hadday ridoodo waa layska xabisaa ma la dilayo ayb waxay keensanayaan marka nebiga naagaha ma dili jirin iyo waxyaabahaas naagaha waxaa laga wadaa kuwa gaalada asalkaa muunan dili jirin nebiga haddii aynan dagaalamaynin ayb baabkan baab kaloo ka duwan kaas ayb mantuna cumuumay keenaysaa niniyo naagba waa camimaysaa waa yacni ayb waa ismu mawsuul oo weliba mushtarak ah mantu waa ismi mawsuul oo mushtarak ah nin iyo naag jamac iyo mufrad ay wadaagaan ayb marka waa in cumuumkiisa loo daayo madaahibta kale sade badanaana sidaas madaahibtu ay qabaan jumhuurku saas u qabaa ayb istitaabada waxaa loo badan yahay iyadana in towbad laga dalbo oo inta aan la dilin soo laaban haddii uu soo laabto bis waa la deynaya hadduunan soo laabaninna waa la dilaya bacdi ahlilcilmi oo waxaa jiraan iyaga dhahayaan towbada riddo kastaa istitaabada ma la towba lagama dalbo qofkeedee kuwo waxaa jira aan towbad ma la weydiinayn waa haddii riddadiisu iidaa iyo dhib kale ay la socoto wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kayfa yahdi illaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim sidee buu alla u hanuuninayaa qolo gaaloobeen iimaankooda kadib wa shahiduu ogaadeen ana arasuula xaqun inuu yahay ayb yani waxaa weeyaan ilaa ila aladiina taabuu laga gaaro ilaa qowlihi gafuuru raxiim ina aladiina kafaruu ilaa aakhiriha ayb aayadda waxaa ku jirto ayb lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum daalluun ayaa ku jirta towbadooda la aqbali maayo waana kuwa dhumay oo baadiyoobay marka waxaa ka muuqanaysa bukhaari inuu u iilanayo istitaabo inaan la weydiinaynin aayadaha uu keenay iyo marka la fiiriyo ayb waqaala wxuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina in tutiicuu fariiqan haddaad adeecdaan qolo min aladiina kuwii ka mida uutulkitaaba la siiyey yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin iimaankiinna kadib waxay idinka dhigayaan oo idiin celinayaan gaalo gaalnimo ayb meeshaas marka ibnu xajar wuxuu yidhi wafii hadihi alaayati ishaaratun ila ataxdiiri can musaadaqati ahli lkitaab aayaddan waxay tusaysaa buu leeyahy oay tilmaamaysaa in layskaga digo in lala saaxiibo gaalada ahlu kitaabka in lala saaxiibo id laa yu'manuuna an yaftinuu man saadaqahum can diinihi lagama aamin aha qofkii la saaxiibo inay diinkiisa ka dhumiyaan ayb hadduu doona yacni ma dhahayaan shirki annaga diinkeenna soo galo kirishtaan noqo inaynan dhihin baa laga yaabaa laakiin diinlaaway ka dhigaayaan waa isku mid hadday diinlaawo ka dhigaan waxba isma dhaamaan saaxiib hadda waa dhaaftayba dadku waxay leeyihin walaalaheen meelay walaalo kala noqdeen yaa u baahan in la fiiriya walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wamaa unzila ilayhi ma اtakhaduuhum wliyaa ma اtakhaduuhum awliyaa ayb aayadihii haddii la akriyana waxaa laga yaabaa ama dadkii loo sheegana waxaa wax kale iyo iska dhaadhicinaya waxaa laga yaabaa aayaduhuba inay u arkaan qolo gaara inay leeyihiin aayadaha qur-aanka oo aynan iyaga isku dabaqin khatar ayb iyadana wax towbaa hadda lama sheegin yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin wa qaala alla wuxuu yidhi in aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum uma sdaaduu kufrantaan ayaa waxaa la leeyahay waa hadday ku dhintaan gaalnimada markaas baan loo dembi dhaafayni ayb ilaa sabiilan laga gaaro lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ayb aayaddan iyadana inaan loo dembi dhaafaynin bayba muujinaysaa istitaabadii marka ma sheegayso wa qaala wuxuu alla yidhi waman yartadid man yartadid minkum can diinih fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah aayadda laba qiraa'a ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda iyo yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadid minkum can diinih aa laba qiraa'o mutawaatira man yartadid minkum can diinihi qofkii ka laabta diinkiisa ilaa aakhiriha aayadda wa qaala alla wuxuu yidhi walaakin man sharaxa bilkufri sadran gaalnimada ninkii laabtiisa u waasiciyey oo aan lagu qasbin kii lagu qasbay baa baxaaya kii lagu waasiciyey qalbigiisa facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim ilaa laga gaaro wa ulaa'ika hum lgaafiluun weliba aayaddan haddaad fiirisaan suuratu naxli ay ku jirtaa man kafara billaahi min bacdi iimaanih ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabun min allah walahum cadaabun cadiim ha ku xigto dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون aayadda marka waxay reebe waxay sheegtay ninkii gaalnimada lagu dirqiyo lagu qasbo naftiis u baqo haddii uu gaalnimada afka ka sheego qalbigana iimaan ka haysto kaas waa badbaada laakiin ninkii gaalnimada qalbigiisa u waasici u furo oo aan la qasbin kuwaas gaalowa adduunye marka qofka inuu raadinayo cudurdaar ma noqone dadka gabal baa leanna waxay dhahaan waxaan ninkan adduunye le u geysa wax kale uma geynin mansab raadiskiis unbaa meeshaas gaarsiiyey inuu gaal noqdo ma rabin ma rababa inuu gaal maata haddii laweydi war ma yihi buu dhahay waxaas maxay tarayna waa arki doonaa yani dabari iyo wuxuu keeni doonaa qofka marka yani haddii uu ficil gaalnimaa ku dhaco ama qowl kufriga ku dhaco ama ictiqaad gaalnimaa uu la yimaado shardi maahan inuu yidhaahdo isaga inaan gaaloobaan rabay inaan gaalooba ma rabin maanic maaha waxaas gaalnimada in adigu yani yani ficilka inaad u qasado inbaa la fiirinaa maahane inaad gaalnimada u qasado la fiirin maayo lanna nebigu khawaarijtu markuu ka hadlayay yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min aramiya iyaga muslimiina isku haystaan laakiin maaha ayb wayaxsabuuna anahum muhtaduun qasab maaha yani marka uu gaalnimada uu gaalnimo hadduu galo shardi maahan inuu rabo gaalnimada ayb haddii uunan rabin laakiin beese ay ka gashay maxay noqone marka macduur maaha mawaanicda sideedaba ka mid maa adduunya in la raadiyo marmarsiyo iyo maanic saxa ma noqonaysa lianna aayaddan alla wuxuu yidhi dadkan gaalnimada wax ku xambaarayaba waxay tahay adduunyay raadinayaanu dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunyaa cala alaakhira adduunyay aakhira ka jeclaysteen ma loo cudur daara maya wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin ayb waulaaika hum lgaafiluun laa jarama yaquulu xaqan laa jarama macnaheeda waxaa dhaba waay anahum fi laakhirati hum lkhaasiruun ilaa lagafuuru raxiim laga gaaro aayadda kusii xigta wa qaala waa la yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum idinka tegi maayaan inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum can diinikum ilaa ay diinkiina idinka celiyaan in istadaacuu hadday awoodaan ilaa qowlihi wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ayb xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waman yartadid minkum can diinih fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi ddunyaa waalaakhira ayb aayaadkan oo dhan dadka diinkooda ka laabtay ka warramaya ayb marka halkaanu marka qaala bnu baal اkhtulifa fi istitaabati اlmurtadi faqiila yustataabu fain taaba wailaa qutil wahuwa qowl اljumhuur ayb waqiila yajibu qatluhu fi اlxaal jaءa dalika can اlxasan wadaawuus wabihi qaala ahlu ظaahir mucaad iyo cubayd bnu cumayr iyo ayaa laga soo wariyey madhabtaas ayb laakiin ibnulqasaar ayaa wuxuu keenay qowluljumhuurka ijmaaca u keenay ijmaac sukuuti ah cumar ayaa wuxuu qoray fii amri lmurtadi nin diinka ka baxay sha'nigiisa ayuu yidhi hallaa xabastumuuhu halaathata ayaam maad saddex maalmood xabistaan wa adcamtumuuhu fii kulli yowmin ragiifan maalin walbaana rooti maadsiisaan lacalahu yatuubu fayatuuba allaahu calayhi inuu toobad keenaa laga yaaba allana ka toobad aqbale saxaabadana maynan ku khilaafin marka in towbad saddex maalin meelaha la warsanaayo ama qaar bil bay gaarsiiyaan ayb qaar waxay yidhaahdaan habal layska xabiso ilaa uu ka toobad keena hadduu toobad keeni waayana ha ku dhinto xabsiga waxaan umalaynaa madhabta sufyaan thawri inay sidaas ahayd ibnu kathiir musnadulfaaruuq ayuu ku sheegayaa wax sidaas u egna cumar waa laga keenay qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa maxamed bnu lfadl asaduusiyu wahuwa asaduusiyu qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuuba can cikrimata qaala utiya caliyun radia allaahu canhu cali baa waxaa loo keenay bizanaadiqatin zanaadiqo zanaadiqa marka yaa la yidhaha zindiiq majuustaa la dhihi jiray waagii hore dadka aaminsan kelmaddu waa kelima farisiya waa dadka aaminsan mugdiga sharoo dhan mugdiga ay ka abuurantaa khayroo dhanna iftiinkaa abuuro laba ilaahay aaminsanaayeen nimankaas hanawiyana waa la dhihi jiray ayagaasaa zanaadiqa lagu magacaabi jiray laakiin markii dambe zindiiqa wuxuu ku caanbaxay qofka islaamka afka ka sheegto qalbigana gaalka ah waa munaafiq munaafiqay culummada ku sheegeen markaas dad marka zanaadiqa baa loo keenay cali fa axraqahum waa gubay weliba isagay ilaah ka dhigteen oo waxay yidhaahdeen adaa ilaah ah adaa na abuuray annaga oo na arsuqaayo maalintii labaaday sidii oo kale dheheen intou waaniyey markaasuu addoonkiisii u yeeray hala gubuu yidhi dadkan fa axraqahum waa gubay fa balaga dalika bna cabbaas arrintaa ibnu cabbaasay gaartay fa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi low kuntu ana aniga haddaan ahaan lahaa booskiisa lam uxriqhum ma aanan gubeen linahyi rasuuli illahi sal l salam nebiga reebidda ou reebay darteed laa tucadibuu bicadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa wax ku cadaabinina wala qataltuhum waa dili lahaa liqowli rasuulillahi baan u dili lahaa sal salama man badala diinahu faqtuluuh ninkii diinkiisa bedelo dila ayb diinku marka nafta waa ka weyn yahay nafta iyo maalka iyo cirdiga diinkaa ka weyn waxaa qaabdaraa marka in la yidhaha ninkii boqol kunoo shilin xado waa la dila ninkii diintiisa ka baxana annaga shuqul kuma lihin beri bay jiri jirtay waddanka yacni qofkii toban kun xado toogasho dad badanaana loo toogtayba arrintaas dowladdii berigaas jirtay dadka tobanka kun oo shilin u tooganaysay hadday diinkooda ka baxaan uma tooga jirin ayb nin bal madaxdeeda waxaa ku jirayba dad kirishtaan ah ayb sideetamaadkii beri nin dhana saasoo kale intuu soo dhintay ayaa kiniisaddan meydkiisa la geliyey markaas haddana qabuurahan jenaraal daa'uud lagu lagu duugay marka qof gaala oo la yaqaan oo gaalnimadiisu kirishtaan inuu yahay iska caddaayo magaciisa xataa magac kirishtaan qaatay oo michael la dhahayo haahey qofkaas yacnii in la yidhaahdo dowladdu ou jago u qabto madax ou noqdo yani tobanka kun iyo diinka marka tobanka kuna weyn dadaa marka dadkaas dhahaayo waa fiicnaayeen dhahaya aan laga dhaadhici karin markaas dadku waa la fiicnaay wadanku saasa u fiicnay yaa taasoo kale ilaahu yaa noo keenaa lagu leeyahy ilaahay marka waxaas ilaahay nooma keena dadku ilaahay wax fiican may weydiistaan marka ay wax xun weydiinayaan diinku marka sharci ahaan kuliyaadka shantaa diinta ugu horeyso walidaalika ninkii diinkiisa bedelo hala dila saasaa loo dhahaa jariimada uu galaya jariimo weyn waa diinka allow ku ciyaara ayb gaalka asliga iyo isaga isagaa daran ayb ninkii qof dilo waa la dilaa haddii la yidhaha ninkii diinta ka baxana lama dilaayo qofka iyo diinka qofka weyn marka mana ahan sidaas faqaala wuxuu yidhi low kuntu ana lam aay marka man badala diinahu faqtuluuhu taas xadiidkaasaan ku dili lahaa ayb laakiin hadda qofkii diin ka baxa xataa hadduu yahay qofaan dadnimo iyo lagu aqooninoo xataa qaab aan lahayn markuu diinta ka baxo dad yeelanaan loo doodaya laleeyahay maya lama xiri kara xataa qofkan waa xor nimankaas marka waxaas u taagan ma waynan islaamka cadow ku ahayn marka laa shaka inay islaamka cadow ku yihiin maxay u faragelinayaan dad iyo dad iyowadan iyo nidaamkiis maxay u faragelinayaan keliya diinta islaamkaay necab yihiin maadaama iyadan laga baxay yani wax la yeelay waa garab istaagayaan qofkii wax yeelo ayb xadiidka marka man badela diinahu faqtuluuhudow ka rabaa ayb xadiid baa marka nin iyo naag man ayaa leey nin iyo naag wuxuu doona ha ahaa bal xadiid baa wuxuu dhahayaa ayumaa rajulin irtada can ilislaami fadcuhu fain caada wailaa fadrib cunuqahu wa ayuma imra'atin irtadat can ilislaami fadcuha fain caadat wailaa fadrib cunuqaha wasanaduhu xasanun wa huwa nasun fii mowdici nisaac oo meesha naag malo naag hadday ridowdo ma loo dili karaa meesha meeshaas xadiidkaana kala saaraya ayb zindiiqa marka isaga towbadiisa see waayo waa isku khilaafeen fuqahada ninkan islaamnimuu muuji jiray waxaa lagu arkay gaalnimo qaar waxay leeyiin waa towbaa loo bandhigaa towbadiisa ma la aqbalahaa bay dhahay qaar kale waxay leeyiin see loo aqbalaa ninkan nin munaafiqa lagu ark munaafiqnimo lagu arkay waaye afka wuxuu ka sheegayey qalbigana isma laha seen u aaminaynaa warkan inuu run ka wado see loo ogaana waa towbad keenayda inay run tahay marka kuwa waxay dhahayaan marka towba maba la weydiinayo markii lagu qabta waa la dilaa ibnu salaax marka wuxuu leeyahay hadduu towbad keeno waa laga aqbalaa marka labaad haddii uu gaalnimada lagu arko towbad iyo shanigeed maba lala gelayaba hore unbaa loo dilaa ibnu salax saasuu leeyahay ayb nebiga waqtigiisa munaafiqiinaa jiri jirtay ittakhaduu aymaanahum junnatan alla uu yiri marka waxaa la leeyahy nebiga munaafiqiintu lita'aluf iyo ayuu ayuu inuu soo dumo iyo waxaas uga tegay dilkooda amase maye waxaa la leeyahy macno kale uga tegayo macnahaas wuxuu yahay maynan ku caddaanin nifaaqi isaga unbaa ogaaday nebiga oo waxyi lagu ogeysiiyey marka waxaa dhici karto haddii cilmigiisa anaa og hadduu wax ku dilo in markaas la yidhaahdo war islaamkii moxamed dadkiisa u dilayaa in la dhaho dadku ay arki waayaan laakiin wax dadku arki karaan hadduu la yimaado oo gaalnimaa markaas waa la dilaa dabcan si halkaas adu way u kala saaraan qala xadaثna msdd qala xadaثna yaxya can qurةa bni khaalidi qala xadaثani xumayd bnu hilaal qala xadaثna abu burdةa can abi musa qaal aqbaltu ilى الnabiy sal ا ly slm wmaci rajulaani min alashcariyiin nebiga ayaan xaggiisa soo aaday iyadoo ila socdaan laba nin oo qabiiladaas ah axaduhumaa midkood can yamiinii midigteydu ah walaaakharu ka kalena can yasaari bidixdeyda wa rasuulu llahi sal l slam rasuulkana yastaaku ou cadayanaya fakilaahumaa sa'ala labadooda nin kastoo ka mida rasuul allow shaqayi dhiib ayuu yidhi jago faqaala yaa abaa muusa ow yaa cabdallaahi bna qays qaala qultu waladii bacataka b markaa nebigu waa inuu ifiiriyey markaasuu yidhi abuu muusow qaala qultu waxaan idhi waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaaranayaay maa adlacaanii maynan itusin calaa maa fii anfusihimaa qalbigooda waxa ku jira ima aynan tusin inay jaga iyo madaxtinimo rabaan ma ogeyn aniga wamaa shacartu ma aanan dareemin annahumaa yadlubaani alcamala inay shaqo raadsanayaan fakaannii anduru ilaa siwaakihi waxaad moodaa nebiga cadaygiisa inaan arkayaba taxta shafatihi faruurtiisa hoosteeda qalasad ay markaa kor u taagantay ayb faqaala waxa uu yidhi lan ow laa nastacmilu calaa camalinaa man araadahu shaqadeenna annaga uma dhiibanno qof doonay walaakin idhab anta yaa abaa muusaa ow yaa cabdallaahi bna qays adiga tag oo bax ila alyamani yeman aad meeshaasuu madax uga dhigay uma atbacahu mucaada bna jabal ayuu raaciyey falamaa qadima calayhi markuu usoo galay mucaad u usoo galay abuu muusaa alqaa lahu wisaadatan gogol ayuu u dhigay ku karaamaynayo qaala nzil deg buu yidhi faidaa rajulun waaba nin isagoo cindahu abuu muusaa agtiisa muuthaqun mid la xirxiray uu yahay qaala maa haadaa mucaad wuxuu yidhi kani muxuu yahay qaala kaana yahuudiyan yahuudii buu ahaa fa aslama waa islaamay uma tahawada haddana yahuudnimadiiba u laabtay qaala jlis iska fariisa buu yidhi qaala mucaad wuxuu yidhi laa ajlisu ma fariisanayo xataa yuqtala ilaa ninkan laga dilo aniga ma fariisanayo qadaa llaahi wa rasuulihi alla xukunkiisa rasuulka xukunkiisa u ayo alaaa maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanaya saxaabadu mas'alada xukunka siday ugu ad adkaayeen ninkan iyadoon xugun la saarin oo aan xukunkiisa alley rasuul ay xukumeen la dhammaynin ma fariisanayo yidhi aniga aad bay ugu degdegi jireen marka xukunka alle inay fuliyaan ayb dadkaas marka in nin kastaana jannow raba annaga naga midan iyagiina marka de yani iyagiina jannay u dadaalayeen annagana jannaan rabnaa isku camalna ma nihin marayb iyaga marka intaas wuxuu diidayaa daqiiqadahaas soo maraayo ninkan aan xukunkii lagu samaynaynin ayuu diidaya wadamadii muslimiintana axkaamtii waxay ka cadilan tahay muddo aad u dheeray ka cadilan tahay axkaamtii sharciga ayb marka bacdi innaas waxay yidhaahdaan axkaamta sharciga kama cadilna salaadaa la dukadaa waa la soomaa salaada siday waajib u tahay soonku waajib u yahay soo waajib uma aha xukunkiina maxkamadiina waajib m in ilaahay xukunkiisa loo taxaakumiyeyna waajib ahayn marka diinka in qeyb la qaato qeybna laga tago ma hagaagsana ayb fa amara bihi waa amray faqutila waa la dilay uma tadaakaraa qiyaama alleyl qiyaamuleylkii ayay ka sheekaysteen faqaala axaduhumaa ama ana aniga faaquumu waanaam waana istaagaa habeenkii waana seexdaa wa arjuu fii nawmatii maa arjuu fii qowmatii hurdadeydana waxaan ka rajaynayaa inaan ka helo waxa aan ka helaayo istaageyda hurdadeyda inaan qiyaamuleylka ugu xoogeysto nashaad ugu helaan u seexdaa marka xataa hurdada ajar baan ku raadinayaa xadiidkii tarjamada mudaabaqadoodu waa daahir meeshaan hadda marka kama cadda ninkaas in towbad loo bandhigay bukhaari waxaad moodaa inuu leeyahay towbo in loo bandhigaa qasab maaha laakiin bacdi riwaayaat abu daawuudka iyo ayay ku timid in towbo la weydiiyey ninkan baabu qatli man abaa qabuula alfaraa'idi wamaa nusibuu ila ariddati baabu qatli man qof dilkii caddayntiis buu u baab yahay abaa diiday qabuula alfaraa'idi faraa-isha inuu aqbalo qabuulkan maxaa laga wadaa inuu aqbalo waxyaabaha faradka ku ah waxaa laga wadaa inuu dusha saarto u rito oo axkaamta islaamka diyaaran u ah inuu dhaho uu aqbalo waxaa ka soo horjeeda qabuulka marka alraddu qabuulka waxaa ka soo horjeeda alraddu marka la yidhaha war maad soontid matalan ama maa salaaddii tukatid ama shay diini a baa loo sheegay markaasuu yidhi aniga waxaas hayala imaanin waxaas ma rabaan shaqo kuma lihi waxaas ani ama waaba jeesjeesayo wuxuu yidhi warsoon markii la yidhi saqiir maan dilayuu yidhi markaan soomayo yani soonki waajib iguma ahanoo kaleba waay soo maa warka ninkaasoo kale faradkii waa diidan yahay ee qabuulka lagama wado waxaa dhici karto inuu soonka waajibnimadiisa ogol yahay oo uu dusha u ritay oo aaminsan yahay war soonkaanani waajibu igu yahay laakiin naftiisa ay ka qaalib noqotay shaydaan kaasoo kale marka qabuulka asalkiisii waa laga helay dhammaystirkiisaa ka maqan ma ku gaaloobayo marka kan la sheegaya kaas maaha ee midka laga hadlaa waxay tahay waa nin axkaamtiiba diiday waay axkaamtiiba nin diiday inqiyaadka iyo qabuulka iyo macnahoodu marka saas wamaa nusibuu iyo wixii loo nisbeeyo ila riddati wa nisbatihim ila riddati maadu masdariye wa iyo wixii loo nisbeeyey ee riddada ah ah ayb qaar baa waxay yidhahdeen maadu waa naafiyo maxay noqonaya marka wamaa nusibuu ila riddati dadkaasi ridda looma nisbaynin maahan saas qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyth can cuqayl can ibni shihaab qال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن cتبة أن أbا هريرةa qاaل لما توفya نبي الlahi صلى اه عل سلم markii nebiga la oofsaday واsتkلفa أbu bakrin abu bakrna la doortay la khaliifay وakafra man kafra min الcarab qofkii gaaloobayna kuwii gaaloobayna ay gaaloobeeno carabta ka mid ah qaala cmaru cmar wuxuu yihi ya abaa bakrin kayfa تuqaatilu الnaasa dadka sidee baad ula dagaalamaysaa wqad qaala nabiyu sal l slam iyadoo nebigu uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo laa ilaha ilaha illa allahu yidhaahdaan faman qaala laa ilaha illa allah qofkii dhaho faqad casama minii maalahu wa nafsahu ayuu iga ilaaliyey waa iga dhowrtay maaliyo naftiisa ilaa bixaqihi islaamka xaqiisa maahan wa xisaabuhu cala allaahi xisaabtiisana allay ahaatay korkiisa qaala abu bakrin abu bakr wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la uqaatilanna waan la dagaalamayaa man faraqa bayna asalaati wazakaa ninkii salaadda iyo zakada kala geeyey waan la dagaalamaya oo waa tukanayaa yidhi zakana ma bixinayo marka ninka zakada diidaya labaa loo kala qaadaya haddii uu zakada bixinteeda diido lagana awood badan yahay waa laga qaada xoog baa looga qaada sida xadiidkii bahzi bni xakiim fainaa aakhiduuha wa shadra maalihi xadiidkaas siduu tilmaamaya laakiin haddii dad meel isku aruursaday ay yihiin zakadii ma dhiibayna ay dhahaan kuwaas waa kuwa lala dagaalamayo an uqaatila iyo waxaa kala duwan marka iyo qatli ninkan haddii layska soo qaban karo in la dilaa maaha waa in zakada un laga qaado ganaaxna la saaro maalkiisa laga qaado waayahay faina azakaata xaqu lmaali zakada waa maalka xaqiisa wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxar kaanuu yu-adduunahaa ilaa rasuuli illahi sal l slam nebiga ay u gudan jireen laqaataltuhum calaa mancihaa diidisteedaas waa kula dagaalamaya qaala cumaru fawallaahi baan ku dhaartay maa huwa shanigu maba ahanba ilaa an ra'aytu inaan arkay an qad sharaxa allaahu alla inuu u waasiciyey sadra abii bakrin abii bakr laabtiisa lilqitaali dagaal waxaan arkay abubakar inuu ku degan yahay dagaal oo uunan wax shakiya ka qabin facaraftu waxaan gartay anahu lxaq xaqu inuu yahay sidaas xadiidkii hore laftirkiisaaba abuu bakar daliil u ahba waxa uu sameeyey lanna xadiidkii hore waxaa la yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah faman qaala laa ilaha ila allah faqad casama minii maalahu wa nafsahu ila bixaqihi abuu bakar marka ilaa bixaqihi ayuu qabsaday marka ilaa bixaqihi dhiiggiisa maali naf waa ilaashaday laakiin ilaa maxaa la yidhi bixaqi lislaam xaq islaam haddii xaqa islaamku hadduu keenaayo in la dilo ama lala dagaalo ilaa bixaqiiduu ku bannaystay abuubakar dilkiisa marka isagu waa ijtihaaday dabcan laakiin ijtihaadkiisu naskaasu waafaqay wahada yadullu calaa ghasaarati cilmihi ayb iyo sida uu ugu ad adkaa yani amarka alle marka wamaa nusibu ila riddatidaad waxay tahay dadkii zakada diiday dadkii zakada diiday waxaa loo nisbeeyey riddaa loo nisbeeyey oo dadkii riddadaa lagu lagu dhex daray lagu daray daadhow markaa de shubha inay keentay iyo wax inay jiraan iyo waa baab kale iyad ayb meeshaanna markuu uga hadlayaa dadka laba sinfi inay ahaayeen qolo waaba gaaloobeen dadkii riddada dadka loo nisbeynaya laba qolay ahaayeen qolo musaylamo iyo aswad iyo raaceen iyo qolo zakada diiday labadana abuubakar wuula dagaalay qolo saddexaadna waa laga yaabaa in la sheegoo la yidhaahdo qolo iyaga arkaysay zakada in nebiga gaar ay u ahayd in loo geeyo oo mar haddii nebigii dhintay cidaan u geynayna ma leh oo iyaguna sidaa dhahaya sharaxa muslimka nawowi meelaha hore khadaabi buu hadal dheer ka soo qaadaa isagaan aad u sharxay imaamu nawowi meeshaasaa loo laabtay bagawi waa kan marka fiiri qaala albagawiyu alkaafiru ida kaana wathaniyan aw hanawiyan laa yuqiru bilwaxdaaniyati faida qaala laa ilaaha ila allah xukima biislaamihi gaal aan waxdaaniyada allaba aan qiri jirin buudiistoo kale ayaa wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waa soo muslima islaamnimadiisu alla xukuma uma yujbaru calaa qabuuli jamiici axkaami alislaam fiiri marka laa ilaha illa allahu buu yidhi islaamnimada waa loo xukumay horta kadibaa waxaa la leeyahay axkaamta islaamkii waa tanaayahay diyaar muu tahay ma laasimsanaysaa waa inuu laasimsado wayabra'a min kulli diinin khaalafa alislaam diin kasta oo islaamka khilaafana waa inuu ka beri noqdaa ayb ninkaas intaasaa ku filan laa ilaha ila allahudi islaamnimadiisa waa loogu qiray maxaa ku xigo salaaddii inuu qaato waajibnimadeeda wixii xaaraanta iyo waajibaadka inuu axkaamtii iltizaamo ayb dadka qaar baa waxay dhahayaan laa ilaha illa allahu qofku hadduu yidhaha gaal hadda laa ilaha illa allahu yidhi islaamnimadiisa daahir ahaan ma loo qira mayay ku dhahay maxay rabaan marka culummadana waa kan waxay leeyihin laa ilaha illa allahu marka uu yidhaahdo waa la qiraa islaamnimadiisa xukima biislaamihi baa loo xukuma kadib axkaamta inuu laazim hadduu laasimsado bis khalaas salaaddii dukanaayo iyo dad baa laakiin waxay rabaan islaamnimadii bay waxay ka dhigayaan koox ninkan marka kooxdaas gelin islaamnimadiisa ma jirto marka haddaad dadkan dadka muslimkaa gaalaysiiyo hadda haddaad weydiiso war qofkaan hadda qof gaala hadda soo islaamay laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah buu hay maxaa leedahay maya islaamnimadiisa weli intaas laguma qiraayo islaamnimo ma loogu xukumaayo ayib hadduu dhintay isla markii maxaa lagu tirinaa muslimiinta maa lagu daraa mase gaalada intaas waxay diidan yihiin laa ilaha illa allaahu in la yidhaahdo ayaa xugun ka dhalanaa bay diidan yihiin waxay rabaan marka qofka inuu jamaacadooda soo galay rabaan markuu jamaacadooda soo galo islaamnimada u sugnaanayayb waxaas marka waa iska ahwaa wa amaa man kaana muqiran bilwaxdaaniyati alla inuu keligiisii hawaaqiri jiray munkiran linubuwati nebinimaduu inkiri jiray waa yahuudi maalan yahuudda qaarkood fainahu laa yuxkamu laa ilaha ila allah buu yidhi ma loo xukumayo islaamnimadiisa isaga lan awalba waa dhihi jiray taas xataa yaquula ilaahu ka dhaho muxamadun rasuulu llah fain kaana yactaqidu hadduu ictiqaadsanaa ana arisaalata almuxamadiyata ila alcarabi khaasatan falaa budda an yaquula ilaa jamiici alkhalqi xataa muxamedun rasuulullah laga yeeli maayo markaas keligeed waa inuu qiro muxamed inuu rasuul u yahay khalqigoo dhan hadduu awal aaminsanaa carab inuu rasuul u yahay bis fain kaana kafara hadduu ku gaaloobay bijuxuudi waajibin waajib uu inkiray aw istibaaxati muxaramin shay xaaraan oo mujmac lagu yahay buu bannaystay zinada waa bannaantahoo kale u yihi fayaxtaaju an yarjica cama ctaqadahu ictiqaadkaas inuu kasoo laabtaa qasabku ah hadduu laa ilaha illa allahu yidhaahdo waxiina aaminsan yahay waxiisa ma jirayaan tafsiil aada u fiican masale muhiima meeshaan laga qaadana xaakim ayaa ijtihaaday masale ijtihaad ah mas'aladaas xaakimka uu ku ijtihaaday waa in lagu raaco waajib oo laguma khilaafi karo haddii la khilaafo waxaa dhacayo tafaraaruq haddii laakiin nin ku khilaafsan isaga mas'aladaas ou madax soo noqdo kii waa dhintay maalan hore de maalan abubakar iyo cumar masaladan waa isku qabteen abubakar waxbuu ku adkaystay waa lagu raacay abubakar waa dhintay cumaraa madax noqda cumar ijtihaadkiisu wax ku xukumaa marka kii abubakar ma daba taagnaanaya isaga ijtihaadkiisa ayuu wax ku xukumayaa masaladaas marka halkan ku ishaaray iyadana ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa carada haddii uu sarbeeba addimiyu ninka dimiga ah wagayruhu iyo keyrkiis bisabi nabiy sal alla ly salam masألة sabi yuu gelaya halkaana dhoo joogo hada aakhiruhu biاllahi towfiiq salى اllah وslm عlى nabiyina mxamed